golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankooda caadiga ah waxaana ku ansixiyey soo jeedinta wasaaradda amniga gudaha magacaabidda taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed kaasoo loo magacaabay jenaraal asad cusmaan cabdulaahi taliyaha cusub ay golahu ansixiyeen ayaa ah sarkaal aqoon iyo khibrad u leh arrimaha ciidamada isagoona intii udhexaysay sanadkii labada kun iyo toddobada ilaa iyo labada kun iyo toban iyo sideedda soo noqday taliyaha ciidanka amniga puntland ee b c f ta shirka golaha wasiirada ayaa waxaa guddoominayay kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya saalax axmed jaamac wasiirka amniga gudaha cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag ayaa waxa uu ka warbixiyey magacaabidda taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed kaas oo loo magacaabay jenaraal asad cusmaan cabdulaahi kadib markay ansixiyeen soo jeedintii wasaaradda amniga ee ahayd magacaabista sarreeyo guuto asad cismaan cabdulaahi inuu noqdo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed kadib markii uu xilka baneeyey taliyihii hore ee ciidanka booliska soomaaliyeed sarreeyogaas sulub axmed firin si loo dardargeliyo howlaha amniga dalka oo ay muhiim u tahay ciidanka booliska soomaaliyeed waxaan u mahad celinayaa taliyihii hore ee ciidanka booliska soomaaliyeed howlihii wanaagsanaa oo uu dalka u soo qabtay gaar ahaan arrimaha amniga saas si la eg waxaan soo dhoweynayaa sarreeyo guuto asad cismaan cabdulaahi oo ah nin khibrad u leh arrimaha amniga waxaan u rajaynayaa in uu ilaahay howlaha loo igmaday uu ilaahay la garab galo aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu